shirkan oo mid ka mid ah beelaha degan gobolka mudug ay ku qabteen magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa in lagu xaliyo khilaafaada ay sheegeen in ay ka dhex jireen beeshaasi waxgarad iyo dhallinyaro ayaa ka qayb galay kulankan waxa ayna goobta ka sheegeen in guud ahaan ay dhayeen khilaafaad soo kala dhexgalay bulshadan raggaa intaa u soo maray waxay la mid yihiin rag haddii la yidhahdo ramadaanka gudihiisa soo cumraystay la mid yihiin marka waxaan isku baraarujinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fattaqu llaha ilaahay ka baqa dadku markuu ilaahay ka baqo oo qofka qalbigiisa allah subxaanahu wa tacaala dikrigiisu qalbigiisa ku jiro marnaba ku tillaabsamahayo inuu walaalkiis gooyo iyo inuu walaalkiis ka haajiro oo gacmaha isqabsano oo wax wada qabsano dhibaatadii iyo burburkii yarkaanu soo gaaray khilaafaadkaas in cirka loo tuuray lagana heshiiyey hiddihii iyo dhaqankii annagoo aan lahayna annagoo culum abdiin leh odayaal leh nabadoonna leh dhallinyaro leh dhammaanba in arrintaas dib loogu noqdo jiritaankayga noloshaydii laguna heshiiyey inaan wax khilaaf dambe uusan wixii aan ku dhaqmi jirnay iyo dhaqankeenna hore iyo hiddihii dhaqankii in la soo celiyo beeshu waxay ku heshiisay wixii dhex maray oo muranka ahaa wax weyn ma ahayne in laga noqdo xaladhalay
kulankan qubays macallin kulan ma ahan siyaasad quseeyo kulan ma ahan qabyaalad quseeyo waxay uga tashanayaan aayahooda iyo wadajirkooda iyo noloshooda waxaanan ay uga tashanayeen khilaaf yaroo soo dhex galay way dhammeeyeen waa ka heshiiyeen waxaan gaadhsiinaynaa walaalaha nala maqan dalka iyo dabadda jira ee caawa aan nala joogin meeshaan waxaan leenaha ku bishaaraysta qubays waa heshiiyey si kastaba haatee waxa uu shirkani qayb ka yahay baraaruga bulshada ee nabad dhiska iyo dib u heshiisiinta bulshada